sida waxa weeye sida aad halkaan ka daawanaysaan inta daawanaysaan inta joogtaana siday goobjoog u ahaayeen waxaa maantay ilaahay mahaddiisa in ay ciidanka amnigu ku guulaysteen laba boqol iyo toddobaatan bam oo dhex yaalay magaalada kismaayo degmada kismaayo xaafad ka mid ah gaar ahaan ereyada suuqoolaha bam wuxuu yahay micnaheeda ma fasirayo wax lagu gumaado ummadda weeye waana falfaloyeed qalab loo isticmaalo oo kuwa fuloyeenta habeenka isticmaalaan waxaan isleeyahay nidaam la'aan ayaa horey loogu qaban waayey ama u muuqan waayey maanta waxa weeye alxamdulilaahi jubbaland maamulkeedii waa shaqaynayaa hay-adihii amnigu waa shaqaynayaa calaamadna waxa u ah maanta middaa indhihiina a ku aragtaan halkaa waxa safan iyo kuwo kaloo qarsoonba waxaan ammaan u jeedinayaa shacabkii gacanta ka geystay waxaan ammaan kale u jeedinayaa ciidankii dhallinyarada ahaa ee amniga ee hawshaan dabagalay kuna guulaystay inay inta soo qabtaan weliba noo soo bandhigaan waan ku ammaanayaa waanu ku abaalmarinaynaa haddii ilaahay kan soomaaliga ee caadigaa oo la shaqeeyey iyo kuwa juhdiga iyo xoogga iyo soo jeedka ku bixiyey labadaba haddaanan insha allahu abaalmarin baan ku siin doonaa waxaan rabaa inaan shacabka u sheego ciidan naba sugadeed anigu ilaa heer taliyaan ka gaay haatan wasiir amni baan nin taliya nabad sugideed ama taliya ciidan nabad sugideed ama nabad sugidba ka shaqeeyey soomaalidu ma ammaanto maxaa yeelay looma dhiibin inuu dollar bixiyo bistoolad iyo katiinad baa loo dhiibay waa wax wax ugu kharaar wey haddaad dhibsataan inamadaa yaryaree shaqaynaya ee magacyada aad u bixiseen inamadan shaqadoodu way qaban doonaan waxayna ogaataan inay u shaqaynayaan dadkooda iyo dalkooda kartida iyo kabaasitigoodu level kasta ha gaaro maantay laba boqol iyo toddobaatankaa bam haddayna soo qaban lahayn bal mahaal ka qaada kismaayo oo yara shacabkaad aragteenna ku dhex nooleeyen intee bay khasaare keeni lahayd waxaan isleeyahay khasaare badan bay keeni lahayd marka qofka bini aadmigaana waxaa fiican hadduu guulaysto oo guul keenana waa la ammaanaa hadduu guul darro keenana waa la dhaliilaa haddaad sela dhaliilayseen maanta ku ammaana oo gacan ku siiya oo iyaga dhiirro geliya shacabka waxaan kaloo rabaa inaan dareensiiyo howlgalkan dhaqsaannu bilow xalay idaacaddaan ka hadlay shalay waan ka hadlay tv-gaan ka hadlay waxaan u warramay inaannu bilownay inaannu amniga jubbaland sugno ciidamadii banaankaan u saarnay ciidan diyaarsanba oo tiro la yaqaanaa ayaannu magaaladii gelinay usbuucan magaalada wataa waa ammaan wax walboo la shaqeeyo oo la qabtana wakaa ciidanka fisikaalka ee la bisanna shaqadaasay qabanayaan kuwa dhar caddaa ee ciidankan maanta ku guulaystay hawshaanna shaqada hoosay qabanayaan sidaasay toddoba maalmood kismaayo ammaan ku heshay